weligay qof bila'aadana kuma mashquulin sababtoo ah maba hayaba wakhti maba hayaba taym aan ku falanqeeyo bila'aadmiga noloshayda saddex shay ayaa ku soo koobay wakhti aan maskixiyan iyo jasmiyan u nasanayo oon hurdo wakhti aan jaabkayga ku xisaabtamayo oon yoomkayga bursanayo iyo wakhti aan daawanayo waxyaabahaan anigu sameeyey natiijadii ka soo baxday sax iyo qaladba anigoo wixii aan saxayna ilaahay iyo naftayda ugu mahad celinaya wixii aan qaldayna beddelkeeda raadinaya midda ugu dambaysaa waxay tahay dhallinyaro mashquuliya naftiinna oo ku mashquuliya wixii waxtar idiin leh aakhiriya adduunka guulaysta dhammaantiin